bismillaahi raxmaan raxiim isboortka baydhabo runtii heerkii la rabay ayuu hadduu socdaa tartan waxaan qarnay tartan oo laba kooxood oo laba qeybood ah heerka labaad iyo heerka koowaad ah toban iyo afar kooxood oo heerka koowaad ah iyo lix iyo toban oo heerka labaad ah gabgabada waxaa ah heerka labaad soddonkaas kooxood ayaa hadda garoonka tartan u socda tartankaas oo markii hore aan ka bilaabnay dugsiyada sideed dugsi oo tartan aan u dhignay kadib waxaan la kaashanay hay-adan oo danwadaag g t g oo naga caawisay dhinaca materiaalka runtii iyo garsoorayaasha bukumanigooda si aan u dhiirigelino macnaha sportska sportskii waxaan u sameynay iskeedii sidii loogu talagalay tartankii sidii oo ahaa premier league oo kale ayuu u socdaa bulshadana markii hore ma fahansaneen laakiin hadda soddonkan waxaa dheeraad ah laba iyo toban kooxood oo sirisia ah oo hadda diyaar ah ayakana waqti dhowna waxaan jeclahay in degmooyinka aan keeno oo aan cayaarsiino cayaarihii noocyada kale oo sida basketboolkii garoomadii maadaama la haysto garoomo noo bannaan ayaa jiro hayadihi la kaashtay waxay ii ballanqaadeen inay dayactiri doonaan haddii la dayactirana tartan inaan dhexdhigo oo taliran iyo macalimiin inaan keeno si oo loo hormariyo noocyada kale oo sportska maalintii ay ahayd maalinta nabadda adduunka waxaan qabanay cayaaro cayaaro fudud oo magaalada dhexdeeda orod ah taasna cadeen ahaan waxaan usoo dhiibi doonaa weriyaha i wareysanayo si aad u aragtaan iyo wixii dheeraad ah runtii bulshada markii hore ma fahansaneen waxay ogaadeen nabadda faa'iida ay leedahay isdhexgalka faa'iida uu leeyahay ma hele xaqii aan u lahayn sportska aan ku lahayn qolada fifa oo wakiilna ka ahayd xiriirka kubadda cagta soomaaliya hadda xiriirka kubadda cagta soomaaliya ma dhihi kariye xiriirka kubadda cagta gobolka banaadir aan u aqoonsanayba runtii waxay isu bedeleen qabiil iyo siyaasad anakana ma nihin four point five ma nihin brofessionkeena waaye waa lana yaqaanaa taariikhdeena la yaqaanaa dibid iyo gudaba calaa kulli xaal wax aan aga baahannahay haba yaraata ma jirto kubadda hataa hal kubad kama helno waan gartay waxaad sheegtay in aad ku dulmantihiin xiriirkii kubadda cagta soomaaliyeed bal ma la hadasheen oo bal si xaqiini aad u weydiisaan oo gobolkan uu lahaa maxayse is idinka yidhaahdeen haddii aad la hadasheen waa la hadalnay weli keligayga lama hadlin wasiirka dhallinyarada sports anoo la fadhiya ayaa lala hadlay waa loo sheegay ninkii hogaanka goboladaas loo yaqaanay horteyda fadhiya barhesaabyadii warqadahoodii macal barhesaabyada horteyda fadhiya war shaksiyaadka aad wadataan maxay yihiin ma shaksi ma wadanay dhaheen calaa kulli xaal hooshooda way iska samaysteen ma samayn kartaan doorasho markii la lahayna ma yeelina tooday iska wateen ayakaaba isdoortay saddex guddoomiya hadda camarka jirta oo xiriir ah midka saxa ma aqaaniba
marka markaan kasoo tagno arrintan aad sheegtay inaad ku dulman tihiin aan kusoo laabano gobolka garahan baydhabo oo hadda aad sheegtay inay ka socdaan tartamo tartamada hadda socdoo kale yaa idinka gacansiiyey maadaama xiriirkii kubadda cagtana aad sheegteen wax xiriir ah inuusan idinkaga dhixin yaa idinka gacansiiyey runtii waxaan kaa iloobay waxaan qabanay kongarees oo koonfur galbeed la dhahayo kongareeskaas oo guddoomiya ka ah qardhaas oo aad aragteen telefishinada aad ka aragteen aniga kusumihiisaan ahay xukun jeceel haddaan ahay mise qof hantidoon haddii aan ahay guddoomiye anaa naqan lahaa intaan labaatan saddex sano hoggaan aan waday waxaan ugu dhiibay qardhaas waa nin iga waayarsan isagana waa iga sii fiican yahay anna kuwaanaan ka fiicanahay saas darteed qardhaas iyo qolada dibadda sida manchester city iyo liverpool naadiyaasha ka dhisan ingiriiska ayaan xiriir la sameeyey qalab ay iisoo dhiibeen oo degmooyinka ah waa u qeybiye qalabo oo kuwado kaleda ay iisoo dhiibeen hadda waxaan rajeynaya in garoonka aan dhigno roog ay iga ballanqaadeen haddiisaan aan kuwadiday dhaheen calaa kulli xaal qoladaas oo guddigaas oo koonfur galbeed ayaa fan aan ka helaa iyo hay-addan oo danwadaag shalay waxaan la shiray hay-ad kale oo tislalahay oo garoonka markii hore oo dayactir yar ay samaysay waxay ii ballanqaatay degmooyinka iyo naadiyada kale iyo gabdhaha iyo iskuulaadka qalabkooda inay siin doonaan waqti dhow okay marka ugu dambeynta adigoo mahadsan guddoomiye bal maxaad kusoo gabagabayn lahayd oo aad baaq aad u diri lahayd bal xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ama wasiirka dhallinyarada isboortiga
horta xiriir wax la dhahay maba jiraba ma aaminsanayba waayo dad dulman oo dulmanaan ahay nama aqoonsana anakan nama aqoonsanin anigi wax dardaarteeda waxay tahay dadka oo ka abti ku abtirsanayo qowmiyadda koonfur galbeed oo dibadaha jooga jaalidooyinka qof kasta gobolkiisa asagaa dhisan kara in lasoo taageero responska lacag ma ahan materiala lasoo dhiibi karaa maclimiina lasoo diri karaa qaab badan oo loo horumarin karo ayaa jira waxaan leeyahay sida ay u fahmeen reer baydhowr magaaladii ganacsatadii ay u fahmeen inaad u fahantaan na taageertaan gacanna siisaan dadkana dulmaayana idinkaa dibadaha jooge inaad dacwadeena aad gaarsiisaan aad u sheegtaanna guddiga olombikada soomaaliyeed ee guddiga international olympic committee iyo fifa waraaqaan geynay kulley dacwadaas way noo maqan tahay wixii jawaab ah markay noo soo baxaan ayaan ka hadli doonaa taasna okay